guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa kulan kula yeeshay xaruntooda magaalada hargeysa ururada siyaasadda somalilan kuwaasi oo ka kooban toban urur siyaasadeed markii kulankaasi uu dhammaaday kadib ayaan waxa aan wax ka weydiiyey kulankan labada dhinac ay yeesheen guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag ibraahim mahdi buuba kulankaasi wuxuu daraa xoog waraysiin buu ahaa iyo inay u sheegayeen ama ay noo sheegeen in ay soo saari doonaan jadwalkii doorashada sida ugu dhaqsac badan leh isla markaana ay ka rajaynayaan ama ay jecel yihiin in waxay soo saaraan ay ku qanci doonaan biidni illahi tacaala isla markaana waxaa kaloo ay ka codsadeen ururada siyaasadda markay la kulmeen in loo soo duceeyo shaqada culus ee ay qaranka u hayaana ilaahay ku asturo guddida guddida ururada ama dalada ururada tobanka urur siyaasadeeda halkaa fadhiina runtii si fiican bay arrinkaa uga dhegaysteen waanay u duceeyeen waxaanay u tilmaameen in doorashooyinka dalka ka qabsoomaya ee waajibka ahi uu yahay doorashada ururada siyaasadda ee xilligii taagan yahay sababtoo ah guddiga doorashooyinku sidaynu la socono waa siri wadayaal waxaana siriga ay u qabtaan doorashooyinka kolba dhacaya maxaa la idhahdaa guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranka iyagaa warqadu soo qoray saddex iyo tobanka urur ku wada qoran yihiin saddexdii xisbiyadii hore ahaa iyo tobanka waxay ku shaqaynayaana sharcigiina inay taa noqoto anana farinta waan usoo jeedinay waanan u ducaynay in ilaahay xilkooda ku asturo guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa geesta kale warar soo baxay ay sheegayaan inay uga warrameen mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee somalilan diiwaangelintii codbixiyayaasha somalilan ee kaadharhkooda dhowaan la qaybiyey iyo sidii hawshaasi ay u qabsoontay mar kale waa kan ibraahim mahdi buuba guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag oo arrintaasi sharaxaya tadano intaa waxaa dheeraa warbixin koobanoo hordhaca oo inaga siiyeen shaqadii diiwaangelinta iyo kaarqaadashadii ee soo dhammaatay taas oo ay ku sheegeen in boqolkiiba shan iyo toddobaatan kaadharkii dadkiis diiwaangeliyey ay qaateen boqolkiiba shan iyo labaatana xarunta dhexe ay ku soo noqdeen ee komishinka doorashooyinka qaranka dhinaca kale waxaan la xidhiidhay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan balse noomay suurto gelin in telefoonka uu ka jawaabo si aan wax uga weydiinno arrimaha kulamada ah ee ay la yeesheen xisbiyada siyaasadda iyo ururada siyaasadda ee somalilan iyadoo sidoo kalena ay la kulmeen shirguddoonnada aqallada guurtida iyo wakiilada ee somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa